alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan macalimiinta ardayda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka waxaan mahadbalaar u soo celinayaa radio markabley oo run ahaantii inaga nagu caawisay inuu barnaamijkan faafo waxaan halkan salaan u marinahayaa agaasimaha iyo wariyayaasha radio markabley waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan ka bacdi waxaa maanta tartamaya maanta oo khamiis ah taariikhduna ay tahay sagaalkii bishii saddexaad waxaa tartan aqooneed uu dhex maraya fasalada saddexaad iyo afaraad haatanna waxaan gudagelaynaa barnaamijkii alla yaa nasiib intaana gudagelin ka hor waxaa aayadaha qur-aanka kariimka ah inoogu furi doona cabdulaahi macal aadan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله sadaq allahu alcadiim waxaan haddana u yeeraynaa labadii arday ee alla yaa nasiib ka qayb qaadan lahayd labada kooxood fasalka saddexaad su-aashuna waa su-aal diini ah maa macnaa laa ilaaha ila allah maa macnaa laa ilaaha ila allah awalan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anaa magacayga haashim nuur cali haddaan su-aashan jawaabteeda isku dayay waxay la tahay laa macbuuda bixaqin ila allah ardaygaasi jawaabta uu ka bixiyey waxay ahayd waxay tahay jawaab sax ah su-aasha waxay u dhacaysaa fasalka afaraad waana su-aal diini ah maa macnaa asawm maa macnaa asawm fasalka afaraad maa macnaa bismillaah aniga oo magacaygu yahay cabdulaahi axmed maxamed baa su-aashaas jaabtay isku day asawmu atacabudu lilaahi bitarki dacaami washaraabin الطعام والشراب وغيرها من مبطلات الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس سؤال حكتا وحا إسكالي فصلك سدحات وحاوية كلمة معناها وحي- وح- وحين أدعيسا سدة إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها سؤاشاسي لويديي فصلك سدحات ويقرن وايين إذا زلزلت الأرض زلزالها وحرك وحركة القيام الساعة حركة القيام الساعة مركز سؤاشاسي ما يسن كجوابين ما يسن قرن سؤاش لواد وتربية أما أما إن ديني فصلك أفراد وحاوي كلمة معناها إن البلد البلد oo ah laa uqsimu bihada albalad marka albalad macnaheedu maxaa waaye kalimatu macnaaha albalad macnaheedu muxuu yahay fasiraadeeda ama tafsiirkeeda su-aashaasi fasalka afaraad way garan waayeen albalad waxaa weeye tafsiirkeeda makatul mukarama laa uqsimu bihada albalad albalad macnaheedu waa makatul mukarama maadada waa maadada waa af soomaali maadada ku xigta waa af soomaali cafwan cafwan maadada ku xigta waa maadada carabiga waa maadada carabiga waxaan u wacaayaa macalin sheekh cabda بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انا اولا waxaa isfarna ilaahay taqwadiisa taaniyan allah noogu nicmeeyey saddex shay nicmada islaam wa nicmada sahwa wal aafiya wa nicmada risqi aan sida caadadan oo ahayd waxa meeshan maanta ku baratamaya ama tartamaya tartanka u dhaxeeya atanaafus bayn alfaslayn alfasl الثالث fasl الرابع fasalka saddexaad iyo fasalka afaraad su-aaluhu haddaad moodi jirtay kuweyshan oo su-aalaho si toos ah maanta waxbay ka bedelan yihiin fasalka saddexaad dhegahaadi fur nashiida akmil haadihi shicr shicirkan dhammaystir akmil haadihi shicr shicirkan dhammaystir ama nashiidadan dhammaystir ukhtii maa axsanuhaa khad khamartanii bima- bimaxibatihaa dhammaystir shicirkan bismillaah awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga waa magacaygu maxamed sheekh caddow cabdullah haddaan su-aal jawaabteeda isku day waa urtil ku baraamaa axsanahaa qad khamaratnii bimaxabatiha faidaa qaamat ummii cannii qaamat uqtii biwadiifatiha ta'tii subxan watunabbi'unii watusabbicunii bibashaashatiha watunadifunii watalbasunii watusaacidunii bicinaayatiha watuwayihu lii ilaa maa akala waynasibunii binadaafatiha maasha allah ardaygaasi aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay sidii loogu talagalay ayuu shicirka nashiidada u diliyay calaa dahri alqalbi Een, waxaa ku xiga alfaslu raabic istamic isqi udnag dhegayso dhegtaada raarici fasalka afaraad Een, su-aaluhu waxaa yeelay waa dhiilatir waa lisu dhiilatiray marka een udkur macaanii haadihi alkalimaat udkur macaanii haadii lkelimaat kelimooyinkan soo socda sheeg weerahan macnahooda sharaxooda sheeg ladiifun waa kelimo ladiifun waa kelimo waxaad sheegtaa macnaha sheeg ladiifun waa kelimo macnaha sheeg waa fasalka afaraad ladiifun waa kelimo sharaxa macnaha waxaa ladiif lagu yidhaahdo luqada carabiga sheeg aniga asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu aniga oo dhigta fasalka afraad oo magacayga la yidhaahdo sukari maxamed xasan waxaan ka sheegayaa meeshan su-aasha raqiiq maasha allah ardaygaas si wacan buu ugu jawaabay raqiiqun wiiba fasalka saddexaad dhigaha udkur macaanii haadii lkelimaat weerahan macnahooda ama sharaxooda xus oo sheeg asaabahaa waa kelimo sharaxa adigaa laga rabaa marka asaabahaa waa kelimo ama weer sharaxa iyo macnaha inaad fasirto fasalka saddexaad aan ku celiyo alkelimatu macnaaha asaabahaa waa kelimo macnaha iyo sharaxa sheeg ka gudub ee ukun u qor eber Een, fasalka afraad dhiga afur akmil haadi shicir shicirkan dhammaystir ana amshii fii dariiqii bihudubin waa ictidaalin dhammaystirka adiga ayaa laga rabaa dhammaystirka adaa laga rabaa Een, insha allah fasalka afraad nashiidadan dureeriyo sheeg korka dhammaystir walii wadan xubuu fii fu'aadi wa fii sadrii yaqudu bisdiyaadin بسم الله أنا مقعد جاي عبد الرحمن محمد سواش استسقديه ولي ودن أحبه في فؤادي وفي صدري يقول في ازديادي ح- أنا أفدي بنفسي وبمال أدود عنه كل من يعادي علي أن أقضوا له ديونا وأرفع شانه بين الإنجاد ardaygaas aad iyo aad buu u mahadsan yahay sida loogu talagalay ayuu shicirka u diriiday
waxaa haddana inoo xiga maadada afka soomaaliga fasalka saddexaad ayaan ku bilaabaynaa sheeg bilaha miilaadiga saddex bilood oo ku dhammaado soddon iyo kow maalmood sheeg bilaha miilaadiga saddex bilood oo ku dhammaado soddon iyo kow maalmood بسم الله أنا مقع عبد الرحمن حسين عبد الله على دي سؤال جوابته اسكتي وا سبتمبر نوفمبر أكتوبر jawaabta uu bixiyey ma aha aniga oo ah xasan maxamed xuseen oo ah macalinka soomaaliga ee cilmiga bulshada dhigo halkan waxaan ee, ugu yeerayaa fasalka afraad Ee, su-aasha ugu horayso waa soomaali sheeg magaca bisha sideedaad bilaha af soomaaliga sheeg magaca bisha sideedaad bilaha af soomaaliga waa fasalka afraad sheeg magaca bisha sideedaad bilaha af soomaaliga okay sheeg magaca bisha sideedaad bilaha af soomaaliga sheeg magaca bisha sideedaad bilaha af soomaaliga aniga aniga horumaa cabdulaahi cismaan kana socda fasalka afraad su-aasha jawaabteeda isku day waa maalma doono okay gabadhaas jawaabta ay ka bixisay ma aha jawaab saxan waa jawaab qaldan okay su-aashan waxaa iskale fasalka saddexaad saddexaada iskale su-aal si fiican u dhegeysta su-aal si fiican u dhegeysta dhaash dhaash waxaa uu bilowdaa bisha abriil dhaash waxaa uu bilowdaa bisha abriil anoo magacayga ah haashim nuur cali kana soo jeeda fasalka saddexaad Ja- su-aashan jawaabteeda haddaan isku dayay waxay la tahay xiliga guga Gu- xiliga guga
okay ardaygaas ka socda fasalka saddexaad jawaabtuu ka bixiyey waa mid saxa okay su-aasha u dambaysa soomaaliga waxaa iskale fasalka afraad sheeg bilaha miilaadiga sheeg bilaha miilaadiga saddex bilood oo ku dhammaada soddon iyo kow maalmood بسم الله أنا ومقعي عنا أحمد عمر أو كسوها فصلك أفراد حلقة سواش جابت اسكو داي وا جنوري مارسو مي maarso مي okay ardaygaas jawaabtuu ka bixiyey waa jawaab saxa okay su-aasha ugu dambaysa waa soomaali fasalka saddexaad bisha tobnaad ee hijriga waa dhaash bisha tobnaad ee hijriga waa dhaash
anoo magacayga ah haashim nuur cali kana soo jeeda fasalka saddexaad su-aashan jawaabteeda haddaan isku dayay waxay la tahay oktoobar okay ardaygaas jawaabtuu ka bixi waa jawaab qaldan okay haddana waxaan gelaynaa maadada cilmiga bulshada waxaan ku bilaabayaa fasalka saddexaad waxaan halkan ugu yeeray arday- arday fasalka saddexaad ah maxaa aynu qaban karnaa si aynu- si aynu u joojino arriguurka بسم الله أنا عبد الرحمن محمد محمد سواش جابت اسكو داي وإن أنا رتل جري سي أي نقادين قارد بيها سع- بيها يدمش بيها سعودة okay ardaygaas jawaabta uu ka bixi waa jawaab sax ah okay su-aashan waxaa iskale waa cilmiga bulshada fasalka afraad wax ka sheeg waxa ay yihiin xoolaha soomaaliyeed wax ka sheeg waxa ay yihiin xoolaha soomaaliyeed بسم الله أنا مقعي سنجس محمد عدا هذا جواب تام سكدي وا حولا سوماليا دوا كبر بيسن أولون دتك سيدا لوضة جيلة أريا وعن لو يقانا دبجوك
okay ardaydaas jawaabta ay ka bixiso waa jawaab sax ah okay
waa su-aasha u dambaysa cilmiga bulshada fasalka saddexaad waa su-aasha u dambaysa cilmiga bulshada sheeg waxyaabaha laga helo magaalada anigoo cabdiraxmaan maxamed axmed basuaal jawaabta isku dayo ee, w- een, magaalo waxaa laga helaa dhismayaal casri ah sida wadooyinka wadooyinka u- u- u- dugsiyo ee, wadooyinka isbitaallo dugsiy- dugsiyada isbitaallo iyo goobo caan ah okay ardaygaas eh, jawaabtii uu ka bixiyey waxaad moodaa inay wax ka maqan yihiin Eh, sidaa daraaddeed waxaan u- waxa uu ku- wuxuu micnaha uu leeyahay bar ayuu leeyahay bar ayuu waxbuu ka tegey ardaygaas marka bar ayuu leeyahay Okay, su-aashu- su-aasha u dambaysa waa waxaa iskale fasalka afraad cilmiga bulshada wax ka sheeg waxa ay yihiin ilaha dhaqaalaha dalka soomaaliyeed wax ka sheeg waxa ay yihiin ilaha dhaqaalaha dalka soomaaliyeed bismillaah anigoo ah magacayga sinjus maxamed cadaaw haddaa jawaabtan su-aasheeda isku day waa ilaha dhaqaalaha dalkeenu waa dhinacyaha dhaqaalaha ilaha dhaqaalaha dalkeenu dalkeenu sugaa macal dalkeenu ka yimid ilaha asalka ah ee wax soo saarka dhaqaalaha soomaaliyeed
okay ardayadaas jawaabta ay ka bixiso waa jawaab sax ah halkaas waxaa igu dhammaa- waxaa noogu dhammaaday eh, maad- eh, su'aalihii su- af soomaaliga iyo su'aalihii cilmiga bulshada To begin with the name of Allah, the most beneficial, the creator of all the creatures who brought all of us here to turn up. On the other hand, as if we are here the teachers, we always uh, make our school make it, our school make it regular competitions among students to improve the quality of their education and also parents should monitor and follow up the education of their children and teachers should make also their efforts to take part in the school activities to improve up the knowledge of the young children who are the future of tomorrow on the other hand, I want to disclose here the questions that I have prepared both class 4 and class 3 for science and English. Saddexaad waxay usoo istaahesaan su-aal science su-aasha waa science Eh, waxayna u dhacaysaa sidan xamaaratada jirkeeda waxaa ku dahaaran adigaa lagaa raba inaad buuxiso xamaaratada jirkeeda waxaa ku dahaaran anigoo ah magacayga nastaa xanuun qaad haddii aan su-aashaas isku dayo waa qolof qalalan okay nasteexo su-aasha la weydiisay sax ayaa uga jawaabtay waa inay ku saxan tahay waana uga mahadcelinayaa sama calin axmed ahaan sida qiimaha ay wanaagsan ay uga jawaabtay bismillaahi weli waxaan ku guda jiraa maadada sayniska waana tartankii u dhexeeyey labada kooxood ama labada fasal ee kale ah afraad iyo saddexaad su-aasha hadda waxay si toosa ugu socotaa ee, fasalka afraad dhegihiina fura innagoo aan deeqsiinayno dad dadweynaha iyo waalidiinta hawada nagala socda aanu halkan ka salaamayno waxaan u soo jeedinayaa su-aashii ku socotay dhinaca fasalka afraad fasalka afraad waxaad sheegtaa saddex ka mid ah cuntooyinka uu borotiinku ku badan yahay waxaad sheegtaa saddex ka mid ah cuntooyinka uu borotiinku ku badan yahay bismillah awalan assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa yuusuf cabdiqan cumar anigoo ka socda fasalka afraad su-aashaas jawaabteed haddaan isku dayo waa digirta caanaha hilibka iwaman ardaygaasi ka socday fasalka afraad ee u baratamahayay fasalkiisa ama kooxdiisa su-aasha aan weydiinay waxa uu u gartay si saxa
isla isla galaas aan ku bilaabo isla galaaska saddexaad su-aasha waa saynis waxayna u dhacaysaa sidan waxayna u dhacaysaa sidan jeermisku sidee buu ku soo galaa jirkeenna jeermisku sidee buu ku soo galaa jirkeenna anigoo aan magacayga fartan yuusuf su-aasha jawaabteeda haddaan isku daya jeermiska jirkeenu wuxuu kusoo galaa si xoogan isaga oo soo raacayo wasaqda
okay su-aasha la weydiiyey ee ahayd jeermisku siduu ku soo galaa jirkeenna si sax ayay uga jawaabto waxay dhahdeen jeermisku wuxuu jirkeenna ku soo galaa isaga oo la socdo cuntada wasaqaysan ama waxyaalaha wasaqda waan isticmaalna sax waay waayahay su-aalaha lagu tartamahaya sayniska waa si talaataalihai u dhacahayaan insha allahu tacaala waxaynu og jawaabta ku socotaa si macquul ah oo ardada sida loogu shubay ay u soo sii daynahayaan insha allahu tacaala waxaanu gelaynaa haddana fasalka afraad ayay si toos ugu socotaa jawaabtan ayaga ka sugayna haddii ilaahay yidhaahdo waayahay aan soo daayo dhegihiinni fura indhihiinni fura ina soo eega dadweynuhuna aynu maqlayaan waa imisa celceliska biyaha ee jidhka ku jira qiyaas ahaan intee baa lagu qiyaasay celceliska jidhkeenna biyaha ku jira inta biyo ka ah ayaad sheegaysaa celceliska jidhkeenna biyaha ku jira sheeg mar labaad haddaan mar laba saddexaad haddaan fursad idinka siiyo su'aasha jo- eh, su-aashu waxay u dhacaysaa sida tan waa imisa celceliska biyaha ee ku jira jidhka qiyaas ahaan anigoo ah rumaa cabdulaahi cismaan su-aasha jawaabta kala socda fasalka afraad su-aasha jawaabteed haddii aan isku dayo lixdan lixdan
fasalka afraad su-aashii la weydiiyey oo ahayd celceliska jirka biyaha ku jira celcelis ahaan sheeg may gar celceliska biyaha jirka ku jira waa toban toban galoon
anigoo ah magacayga bartuun yuusuf haddaan su-aasha jawaabteeda isku dayo waa kun saddex boqol afartan iyo koo
gabadhaa u tartamaysay fasalka saddexaad jawaabta ay soo saartay halkana ay ka soo baahisay hawadana ay idiin soo maysay waa mid khalad ah Ee, waxaan siinayaa ay ku socotaa su-aasha fasalka afraad ha u soo istaaga arday waa su-aashii labaad ee su-aasha koowaad ee xisaabta kuna socota fasalka afraad diyaar markaad sheegto ka bacdi waxaad ku dhawaaqaysaa tirada aad soo saartay waa multiplication ama isku dhifasho ama taran waxaad soo saadhaa taranta konton iyo afar lagu dhiftay toddobaatan konton iyo afar lagu dhiftay toddobaatan mar saddexaad haddaan kugu celiyo waa konton iyo afar lagu dhiftay toddobaatan waxaan kaa sugaynaa jawaabtii oo waafi ah oo saxa tiradii oo aad dadweynaha inaga dhagaysanaya idaacaddana aad halkan uga baahiso
bismillaah anigoo magacayga axmed maxamed cadaaw oo ka socda fasalka afaraad haddaan su-aasha jawaabteeda isku dayo waa saddex kun toddoba boqol sideetan ardaygaasi ka socday fasalka eh, tartamayaasha fasalka afraad waxa uu soo saaray tiro saxa waa sha- konton iyo afar oo lagu dhiftay toddobaatan waxay noqotay saddex kun toddoba boqol iyo siddeetan way mahadsan yihiin sidoo kale waxay ku socotaa su-aasha jawaabteedii aanan ka rabnaa fasalka saddexaad waana su-aashii labaad ee xisaabta ah waa kajar ama kala gooyn ama faraq qof walba siduu u yaqaano Ah, tiradan kuu yeerahayo qor dabadeedna soo saar faraqa labadaa tiro kun kun kun laga jaray toddoba boqol sagaashan iyo sideed toddoba boqol sagaashan iyo sideed kun laga jaray toddoba boqol sagaashan iyo sideed waa sheegistii ugu dambaysay kun waxaad ka jartaa toddoba boqol sagaashan iyo sideed jawaabtaan kaaga fadhinaa insha allahu tacaala Eh, daqiiqadaha aad haysatona waa daqiiqad iyo badh in ka sii yar inaad ku dhammaysaan anigoo ah magacayga cabdimaalig aadan faalax su-aasha jawaabteeda haddaan isku dayo waa kun laba boqol sideed kun laba boqol iyo koo
waayahay ardaygaasi ka socday fasalka saddexaad tiradii faraqa ahayd ee la weydiiyey jawaabta uu ka bixiyey ama tirada uu soo saaray waa mid khalad ah
anigoo ah magacayga bartuun yuusuf haddaan su-aasha jawaabteeda isku dayo waa kun saddex boqol afartan iyo koo
gabadhaa u tartamaysay fasalka saddexaad jawaabta ay soo saartay halkana ay ka soo baahisay hawadana ay idiin soo maysay waa mid khalad ah Ee, waxaan siinayaa ay ku socotaa su-aasha fasalka afraad ha u soo istaaga arday waa su-aashii labaad ee su-aasha koowaad ee xisaabta kuna socota fasalka afraad diyaar markaad sheegto ka bacdi waxaad ku dhawaaqaysaa tirada aad soo saartay waa multiplication ama iskudhifasho ama taran waxaad soo saadhaa taranta konton iyo afar lagu dhiftay toddobaatan konton iyo afar lagu dhiftay toddobaatan mar saddexaad haddaan kugu celiyo waa konton iyo afar lagu dhiftay toddobaatan waxaan kaa sugaynaa jawaabtii oo waafi ah oo saxa tiradii oo aad dadweynaha inaga dhegaysanaya idaacaddana aad halkan uga baahiso
bismillaah anigoo magacayga axmed maxamed cadaaw oo ka socda fasalka afaraad haddaan su-aasha jawaabteeda isku day waa
ardaygaasi ka socday fasalka eh, tartamayaasha fasalka afraad waxa uu soo saaray tiro saxa waa sha- konton iyo afar oo lagu dhiftay toddobaatan waxay noqotay saddex kun toddoba boqol iyo siddeetan waa mahadsan yihiin sidoo kale waxay ku socotaa su-aasha jawaabteedii aanan ka rabnaa fasalka saddexaad waana su-aashii labaad ee xisaabta ah waa kajar ama kala gooyn ama faraq qof walba siduu u yaqaano Ah, tiradan kuu yeerahayo qor dabadeedna soo saar faraqa labadaa tiro kun kun kun laga jaray toddoba boqol sagaashan iyo sideed toddoba boqol sagaashan iyo sideed kun laga jaray toddoba boqol sagaashan iyo sideed waa sheegistii ugu dambaysay kun waxaad ka jartaa toddoba boqol sagaashan iyo sideed jawaabtaan kaaga fadhinaa insha allahu tacaala Eh, daqiiqadaha aad haysatana waa daqiiqad iyo badh in ka sii yar inaad ku
bismillaah aniga waa magacayga cabdimaalig aadan faarax su-aasha jawaabteeda haddaan isku day waa kun laba boqol sideed kun laba boqol iyo kow
waayahay ardaygaasi ka socday fasalka saddexaad tiradii faraqa ahayd ee la weydiiyey jawaabta uu ka bixiyey ama tirada uu soo saaray waa mid khalad ah waxaan soo tabinaynaa insha allahu tacaala dadweynihii inaga dhursugahayay tartanka maanta khamiislaha ahaa ee galay kalkiisii saddexaad ee ay ku baratamahayeen ama ay ku tartamahayeen labada fasal ee kale ahaa fasalka afraad iyo fasalka saddexaad waxaanu u dhacay si xamaasada ay ku dheehan tahay su'aaluhuna waxay ahaayeen kuwo isku sargo'an ama isku saan- isku- isku jaango'an su'aalaha la weydiiye waxay ahaayeen toddoba maado su'aalahoodii toddobada maadaba min laba su'aalood ayaa fasalkiiba laga weydiiyey waxayna u dhacday jawaabaha ay ka bixiyeenna waa sidan dhegaysi wacan Ee, tarbiya ayaannu ku bilownay waxay ka keensadeen labada fasalba Ee, fasalka afraad wuxuu keensaday hal su- a- a- a- muxuu ahaaye haaf ayuu keensaday su-aashii labaadna eber buuba ka keenayba halka fasalka saddexaad uu su-aashii koowaad ee laga weydiiyey tarbiyada laba uu, ah, uu ka sheegay si ay u dhan tahay jawaab saxa uu ka bixiyey tan labaadna uu khalday Eh, carabiga maadada carabiga labada fas- labada labada su-aalood ee laga weydiiyey fasalka afraad labadiiba waa ay ka jawaabeen halka fasalka saddexaadna mid ka mida uu sheegay midna uu ka jawaabay soomaaliga eh, afraad waxay keensadeen hal su-aal ay ka jawaabeen su-aashii kale waa ay sheegtay sidoo kale fasalka saddexaad isagana su-aashii ugu horreysay ee soomaaliga waa haleeli waayey midda labaadna waa uu ka jawaabay cilmiga bulshada markii aanu nimaadno fasalka afraad waxa uu ka jawaabay labadii su'aalada looga soo diyaariyeyba wuu ka jawaabay halka fasalka saddexaadna halkii, ah, labadii su'aalooda laga weydiiyey midna uu barka keenay ka kalena uu si toosa uga jawaabay Eh, sayniska waxa uu ka jawaabay fasalka afraad labada su'aaloodba waa ay ka jawaabeen inkastoo su'aal ay muran ka gashay aanu kansallay saynisna waxay ka- eh, sayniska sidoo kale fasalka saddexaad waxay ka jawaabeen labadii su'aalooda la weydiiyey sidii loogu talagalay bay u sheegeen english labadii su'aalooda fasalka afraad laga weydiiyey waxay ka jawaabeen hal su'aal iyo badh Eh, englishka sidoo kale fasalka saddexaad labadii su'aalooda laga weydiiyey hal su'aal ayay ka jawaabeen su'aashii kalena waa ay seegtay fasalka afraad markaynu nimaadno maadada xisaabta labadii su'aalooda laga weydiiyey fasalka afraad ee xisaabta labadaba sida si saxa ayay uga jawaabeen halka ay labada em, labadii su'aalooda la weydiiyey fasalka saddexaad ay keeneen labada su'aalood ee laga weydiiyeyba min eber labadii su'aaloodba eber bay ka keeneen sidaa daraaddeed guntii gabagabadii waxa ay noqotay guushuna ay ku raaci doontaa insha allahu tacaala tirada ugu horraysa aan sheegayo oo fasalka afraada waxa uuna keensaday labaatan dhibcood halka fasalka saddexaad ay ka keensadeen shan iyo toban dhab- dhibcood guushuna guushina halkaasi waxay ku raacday insha allahu tacaala fasalka afraad waa inoo gelin dambe iyo kulan dambe oo xiise leh haddii ilaahay yidhaahdo fasalka afraad iyo saddexaad sidaas ayay hawshoodii iyo barnaamijkoodii iyo tartankoodii ku dhammaaday dadweynaha dhammaan hawada inagala xidhiidha iyo kuwa ina daawanayaba waxaannu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh